xilli maalmihii u dambeeyay magaalada jawhar iyo deegaanada ku hareersan si weyn ugu da-ay roobka guga ayaa waxaa saameyn ku yeelatay dadka degan kaamaamka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada jawhar barakacyaasha ku nool kaamaamka rabisuga iyo baalguri ayaa ka mid ah kaamaamka xilligan ay ka jiraan dhibaatooyinka roobka cawshado la kor saaray baco iyo marooyin yaryar oo aan celin karayn dhibicda roobka iyo qoraxdaha ayay ku hoydaan dadka degan kaamaamkan haddaba qaar ka mid ah barakacyaasha oo la hadlay rediyo isna ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad iyo bacaha roobka si ay ugu dukaashadaan baahiyaha aan qabna waxa waaye waa baahi ewlo iska jirta ilaaha qaadi kare waa xilli rooboo lagu jiro oo bacyo haysanin Ee, wixii kaloo baahi oo nahay in horta bacyaal noola sameeyo hoygii noola dada teeda kale wixii noogu soo xiga ummadda waxay noo qaban karta way noo qabtaan waxaan u baahannahay in wax nala soo gaaro hayda wax nala soo gaarta markana waxaan u baahannahay daawaan u baahannahay waxaan u baahannahay bacyaal iyo gogol daryeelka oo bacyaalka iyo raashinka iyo wixii la hugsan lahaa iyo wixii markaneeca ahaa horta dhib horaa ka horee waxaa nooga daran alla buush waa mugta tahay aqal xum waa dhisan waa bacyo ma haysana siiri ma haysana waxaan mujeeda cunto ku korsana ma haysana waa kaasaa anaga la soo gaaro dadkii noona dhaamo xina dhaamimoma dhaamaan mugta tahay Ee, hadda waxaa socdo xilliga gu-aa lagu jiraa roobaa jiro markhaneecaan u baahannahay bacaan u baahannahay dad hadda waxaa jiro roobkii hadda oo da-ay oo kor u joogi oo ilmaha macal uukaba kor u joogeenoo roobkii meel weelaha la dhigaayo marka intaasna waxaan ka owsanayna wasaaradaha oo hirshabeelle iyo ka maamul ahaan wixii hirshabeelle ah xildhibaaninta intii mee hirshabeelle ka shaqaynayso waxaan ka rabnaa kaamka baalguri xoogo dhibaato zaa'id ayaa ka jirto waa inay naga soo gargaaraan ilaahay baa gargaarka iskale waraxmatullaahi barakaatu aye waxaan u baahanahay baraka caanahay wax kastaan u baahanahay buushii eberay naga yihiin rafaad iyo dhibaato iyo bacyo adduunyo cunoo wax kastaan u baahanahay inaa naga soo gaartiin magaciga waxaa la yidhaha muumin xuseen cabdele waxaan deganaa kaamka baalguri waxaan kuu sheegaa bacan on saarana ma leh xil roobaa la taagan yahay dhibaato far badanaa maa ka jirta wax ebelan waxay haasaan male si degdeg in nagala soo gaaro walaalaha muslimka saasa u baahan baaha oo diraa codsi oo diraa inay naga soo gaaro bacyaha shareecina siiyaan dadkan degan kaamaamka barakacyaasha jawhar waxaa sanad waliba saameyn ku yeesha roobabka ka da-a magaalada kuwa oo aynan haysan guryo dhammaystiran oo ay kaga gabaadsadaan dhibicda roobka